agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan yuusuf warsame xasan ayaa magaalada burco tababar ugu furay ardayda dhigata macadka orbit tababarka ayaa inta uu socdo lagu baran doonaa ilaalinta xogta casriga islamarkaana ay ula jaan qaadi lahaayeen tiknolojiyadda casriga agaasimaha xarunta hal abuurka iyo tiknolojiyadda orbit suleeqo isaaq cumar ayaa ka warantay ahmiyadda tababarka ka socota orbit college oo runtii dufcaddii labaad ee halkan inoogu timaadaa iyagoo halkan aan ugu talagalnay inay aqoon ka kororsadaan wakhti aada u gaaban iyo sidoo kale barnaamijka fagaaraha hal abuurka oo iyagana inoogu marti yihiin khubaro inooga hadli doonaa muxuu haay macluumaad ama mowqic aynu maanta doonayno inaynu kaga hadalno kaasoo ku saabsan hal abuurka teknolojiyadda horumarka iyo shaqaaleysiinta dhallinyarada oo ah runtii tobic isaguna aada muhiim u ah rajaynayana inay da-yarta halkan fadhida ay noogala faa'iidaysan doonaan agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda yuusuf warsame xasan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan tababarada kor loogu qaadayo xirfadda ardayda waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda ka socota orbit oo runtii ah markii labaad ee ay soo booqdaan xarunta innovationka ee hargeysa ay noogu yimaadaan iyagoo u socda aqoon kororsi iminkana runtii aanu aada u bogaadinayno sida wanaagsan ay uga soo qeyb galeen marlabaadkii iyagoo socdaalka intaa la eeg noo soo maray si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona xirfadaha ardayda dhigato macadyada magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer